meel kasoo kasoo kayso oo hadda eryadan hadda waxa jira malaha laakiin meelaha waxa ka dhuumalaysna waa ji- waa jiraan si kale magaalada ammaankeeda waa ku fican yahay dhibaatooyin kale oo myler house dhinaca myler house wadooyinka ah meelo badan baa waladaasay sii hirtay oo dhinaca myler house gaadadka meel hal hal wadaa u furan oo halkaas wada hor inaa balweynayo oo myler house hudur udhahaysa wadadaas baa halkii hal balba waxa ugu imaadan qolinyo kulayadaas oo laga soo wadaayo ilaa boqol labaatan kilomitr laakiin magaalada eriyadeedi iyo magaalada dhexdeedi ammaankeeda iyo malarasa nabadgeladeeda iyo malarasa aad ba u fiican yahay dhinaca oo malarasa arrimaha bulshada haddii aan ka hadlo arrimaha bulshada iyo malarasa maamulkeeda iyo malarasa deegaanka waa haddii laga reebo dad qoyutaa oo kasoo barakacay magaalaha meelmeelihii oo shabaabka iyo abaari iyo tuulooyinkii shabaabka joogan oo kasoo barakacday oo oo barakayaala goyota oo dhowr boqol ah oo mase dhowr kun ah uu joogaan marka ammaankeedana waa fiican yahay wax oo hadda madarasa wasiir ama xildhibaano oo koonfurka doorashada noo imaadan waa jiraan marka hudur haddii aan tafaasiirteeda aan kusiiyo waa sidaas tahay mudana gudoomiye markii aan fiirno xudur caqabad xoogan baa haysatay dadka dhinac macluul baa ka haysatay dhinaca wadadii way ka xirneyd oo wadada hadda laga soo galo dadku dhaqdhaqaaqoodu uu ka socdo waatan hiiraan ka timaada midii baydhabo iyo xudur isku xiraysa way xiran tahay caqabadaasi ka maamul ahaan maku talagaseen inaad ka gudubtaan haa miyo horta magaaladan iyadan waxaa jooga koonfur galbeed iyo iyadan federaalka dawladda madaxaysa kuwa wasaaradda gaashaandhaga waxaas waxaa waxaa sameynay guddi isku dhafa oo ciidamada militariga iyo koonfur galbeed iyo maamulka isku jira ah oo oo madaxaysa oo guddiga difaaca la dhahayo oo guddiga abaabulka iyo dib u horeynta la dhahayo ayaaba lagu sameeyey maxaa waaye mudaad hal bil ah iyo iyo hal hal bil iyo bar ah waxaa wadnay barnaamij oo abaabulkaas iyo ciidamadaas sidii loo abaabuli lahaa sidii adugan iyo madaxaysa wadanka lagu horeyn lahaa sidii wadooyinkan madaxaysa adiga lagu horeyn lahaa marka barnaamijyadaas waa jiraan sidii al-shabaab madaxaysa wadooyinkan mise sida waajid iyo hudur dhexdeeda mise waajid iyo madaxaysa labaatan jirow iyo hudur dhexdeeda ilaa baydhaba sida wadooyinkan aan ka furi lahayn ayaa barnaamijkeedii galangaabadooda waa lagu jira ilaa hadda waa ku jirnaa maamul ahaan iyo gobol ahaan oo aad unaga iska tashanay waay dawladdana wixii tabar ah mafasiilaadkeeda ah waa nasoo gaarsinaysaa farmi faryeen badan baa u dirnay wax jibaadaa oo hadda madarise hadda naga soo gaarayna ma laha laakiin waxaan rajaynaynaa in madarise aan ku kaashino qaababkaas sidii adowgaana dalka ka habsaday aan kaga horeyn lahayn waa ku jirnaa
markii aan fiirino arrinta aad ka dhawaajisay guddiga amniga iyo ciidamada aad samayseen wax tallaabaa oo ilaa iyo hadda tan iyo markii howshaas aad ku dhaqaaqdeen ay qaadeen ma jirtaa oo la taaban karo oo dadka aad u sheegayso waa jiraan waxaawaaye meel hadda naga jirto adiga labaatan iyo laba kilomitr amal ah ayaa maalin maalmaha kamid ah oo hadda laga joogo todoba maalmood in meelahaas ay dagaal ka sameynay adowga dhabaatan badan baa u geysanay dhamasho dhamasho dhaba badan baa u geysanay meel dagaal lagu galo nagana meelaraus adiga waa iska garan kartaa nagana meelaraus dhaawa iyo haddaan leenahay hataas muddaa taalay laba habeen ka hor meel konton kilomitr noo jirto oo garsweyne la dhahayo ba askarta ay taqeen waxaa ka sameeyeen melerys howlgalo waxaa ka sameeyeen melerys saddex saddex shabaaba kasoo dilan howlgalka wuu socdaa guud ah isku hirnaashaha iyo mid melerys shabaabta iyadaba tabar ma lehe tobanka mase labaatanka meelaha ugu joogaan askar sidooda amal ah oo melerys milisku akeysiinta naqshada ay ka shaqaystaan amal ah ayaa melerys gaar ahaan i guud ahaanba howlgal noodaas waa jiraan oo habeen maalin ah wax meela ama taargada oo howlgalkaasi uu lahaa ma jirtaa ama meela aad kala wareegteen shabaab ama hub aad gacanta kusoo dhigteen ama maleeshiyaad aad soo qabateen ama kuwa aad disheen waxna dilay waa jiraan dhowr qof ilaa todoba qof todoba qof hadda waa noqda oo hadda laga dilay laakiin waxawaaye guri lagu soo furteen waa jira waxawaaye meel hadda shabaabta degano oo intaa kafashaabaa joogta la dhahayo oo lagu duulaya ataa ma laha meeshaan waxbaa joogaa lagu dhaha markaa tagdo waxba ma laha adiga dhibaatooyinka iyo fariinta iyo taleefanadii dadka wadanka ay ku haysteenba meelaha ku haystaan marka meel hadda degma ah mas-uula oo hadda madam haysa intii ay taarg- ah, la taargeysaday oo hadda ay ay dowladda hadda gacanteeda soo gashay oo muddo ay ay madam haysa oo hadda cusub ma jirto laakiin wadanka dhan ba bas- waa ku wareegeynaa ba waa waa waa waaskaba joogna ah tan oo madam haysa howlgallada hadda la wadaba waxay tahay iyagii shacabkii horta shacabkiiba b b iyo b iyo madam haysa lolonka baxalkii la dhahay amal ha shaabkiya sidii dharkii amalhan ugu dhex jiraan marka naqshada ay yaarayaan amal baa lasla yaari doonaa meel hadda ay laga qabsado oo tuulo ah amase hadda ay ma jirto laakiin qorshe hadda loo deganba waxay tahay in aan guud ahaanba ka saarno gobolkan waa tahay markii guddoomiyahan ka soo tagno arrimaha amniga abaarihii baa gobolkaasi muddo fara badan ku hayay dad fara badan eh, oo saameyn bay ku yeesheen eh, adduunyada sidoo kale arrinkaasi ka waran iyo hadda sida ay wax u muuqdaan roobna way de-een bal tafaasiil naga sii alxamdulilah daiman alilaahu ilaaha noo keeno foobka hadda cimilada iyo qaababkooda hadda had markii la fiiriyo aad ba u wanaagsan yihiin baadiyada meel meelaha wadnaa baadiyada meel badan oo roob ku da-ay ba la sheegayay laakiin intii ka horeysay adig laba san amal abaaro oo maalaraa ilaahay dartiis ay ka socdaan ba maalaraa dalka ku habsatay abaar ba ahayd midda oo maalaraa dadka oo midda hoolaha oo dhinaca hoolaha daaga markii la fiiriyo hoogaha waxaa la dhahaa waa sidii mar sidii hore maaha waa ku fiican yahay laakiin dhinaca dadka ha- markii la fiiriyo dadkii sidii usoo barakaceen oo oo malaraays ilaa konton kilomitr lixdan kilomitr ilaa sagaashan kilomitr shabuur dadkii kasoo barakacay wuu joogaan ilaa tijeeglow dadkii kasoo barakacay wuu joogaan tuulooyin oo dad kasoo barakacay wuu joogaan dad baadiya ah hoolay kasoo dhammaadeen wuu joogaan barakacyaasha oo degmada ku sugan adiga awoodooda markii la fiiriyo dadkii ba- ay hore magaalada deganaayo iyaga waa waa waa aslijin waxa gargaar ah hadda oo laga soo gaaray dhinaca heedahan madarays waxa taas u buurin ma aha laakiin waxaan dhihi karnaa dhinaca hoolaha markii la fiiriyo labadii sana hadda lasoo dhaafay sanadkan alxamdulilah ilaahay mahadkiisa aad ba aad ba u wanaagsan yahay gudoomiye fariintaada u dambeysa ee aada u jeedinayso dadka eh, ku dhegeysanaya eh, maxay tahay arrintan dadkaan u jeedinaya waxa waaye dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan horta nabad allaha siiyo Eh, abaarta iyo halka allaha ka qaado Eh, gaar ahaan maalan rais gobolkan hadda aan ku noolnahay gobol oo waxaa waaye meel geesa ah oo haddii la fiiriyo sida gobolada kale oogaha meel maalan rais meel haddii waan jirna dadkan oo barakacayaasha ah oo maalan rais masaakinta goladan adigu waa ka soo arartay oo oo nala joogo oo maalan rais meelahan nala joogo intiiba haadisa mufal ha ahaadan dowladda federaalka ha ahaato cid kasta oo gacan ka geysiin karto oo gacan ka geysan karto oo madar hays waxa u qaban karto waxaan waxaan u baaqayaa in madar hays gacan ay ka ka geystaan midda amaankana waxaan dhahayaa ummadda soomaaliyeed mid kasta oo joogto goladan oo nabadiidka ah oo nafta nafta aan lahayn in laisku kaashado oo soomaalida ka qabsiga iyo hebel baa saas iyo hebel baa saas dee dawladdiiba dhaxaas haysta si koonfur galbeeda haysta waxaas la dhahayo in laga baxo oo dalka loo jeesto oo ammaanka awal marka hore gacanta laga soo celiyo mar markaas kadib xagee waxaa ka bilaabana xagee waa xorumada maxaa sameynaa in lasaxaa taas guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kasta joogan ba faraya marka eh, adiga aad iyo aad u mahadsan Eh, waxaan sameynaynaa um- haddii aan kasoo hadlo eh, kasoo gaarno gobolkan isku- isku tashiga sida ay gobolka bakool hadda ay u wado oo in adowga lagu dagaalamo ay ay ugu go-an tahay dhammaan gobolada ama ciidamada soomaaliya meel kastoo ay joogaan in ay ay isku ay sidaas amal isku abaabulaan oo adowga lagu dagaalamo ba faraya